saacadihii lasoo dhaafay deegaanka baasweyne oo ka tirsan dhulkan f d ay gumaysata dowladda kenya waxaa ka dhacay dil loo geystay nin waardiye ka ahaa dukaan lagu iibiyo qalabka dhismaha kooxo weysan oo burcad ah ilaayo hadda aan heebtooda la aqoon ayaa ninkan ku soo weeraray meel uu waardiye ka ahaa kuwaasoo doonaya in ay billiqaystaan iyagoon la kulma iskacabin uga timid ninka waardiyaha ugu dambayna ay u suura gashay inay dilaan cabdi xasan jaalle ayaa lagu magacaabi jiray ninka waardiyaha ay dileen kooxaha burcad ah kuwaasoo markii dambe goobta isaga baxsaday nin ay qaraabo yihiin waardiyaha la dilay ayaa ka warbixiyey qaabkay burcada u beegsatay cabdi xasan magacayga waxaa la yidhaha xasan dhawow waxaan ku noolahay magaalada habaasweyne ninka dhintay baan qaraabanahay allah u naxariista qabriga allah waasiciyo kitaabkiisa gacanta midagta allah ka siiya ilaahay baan u baryaynaa insha allah warbixinta haddana soo gaartay aniga xasan goobjoog ahaan ma ahayn meesha laakiin warbixinta isoo gaartay bulshada dhexdeeda oon ka war aan maqlay waxaa waaye ninka in xali la dilay xali waqti sideed sac lasoo weeraray niman ay soo weerareen ilaa sideed qof asagana wuu isdifaacay bilaabuu xirnay bilaabihii nin nimanka ka mid ah ayuu gacanta ku dhuftay markaan saas ayaa jirta tacsadii baan hadda subinaynaa alxamdulilaah si kastaba ahaatee muddooyinkii dambe dhulka n f d ee ku jira gumaysigii kenya waxaa ku soo badanaya dilaalka ceenkan ah kuwaas oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyadoona inta badan dilaalka lagu eedeyo dadka kenyaanka halkaasi sida xoog ah lagu deegaameeyey